aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal duqaymo xooggan oo tobaneeyo qof ay ku shahiideen ayuu maanta kayaanka gumaystaha ka geystay jiida khaza sida ay ku waramayaan il xogeedyo caafimaad oo ka howlgala gudaha qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo culus ku garaacay mandiqad ee dad shacab ah ku sugnaayeen oo ku yaalo bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiidda wadarta guud dadka maanta oo keliya ku shahiiday jiidda khaza ayay wararku tilmaamayaan in ka badan boqol soddonilaba qof oo marasta reer khaza ah kuwaasoo ku kala sugnaa bartamaha koonfurta iyo waqooyiga xeyndaabka wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa dhankeeda sheegtay in tiradan ay ugu badan yihiin caruur iyo haween iyo dadyow kale oo dhaawacyo qabay islamarkaana ay ka soo gaareen duqeymo ay horey diyaaradaha maamulka yuhuudda ugu geysteen qidaaca khaza dhinaca kale in ka badan labaatan qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka nigeria ee dhaca qaaradda afrika dabli hubaysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa toddobaadkii hore weerar ku qaaday dad beeraley iyo kalluumaysato isugu jira oo ku noolaa gobolka borno ee ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria ila wareedyo dhanka ammaanka ah iyo dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in kooxahaasi ay dileen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof beeraley iyo kalluumaysato ah iyagoona qaarka kale nolosha ku watay mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dableydan ay hal goob isugu keeneen dad isugu jira beeraley iyo kalluumaysato kadibna ay goobtaasi ku toogteen saddex iyo labaatan ruux oo u badan beeraley halka uu ka badbaaday nin oday ah oo markii dambe bulshada deegaanka ugu warbixiyey falkaasi gobolka borno ee dalka nigeria ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusii kordhayey weerarada ay geysanayaan kooxo abaabulan iyagoo sidoo kale gobolkaasi laga soo calaamadeeyey in iska hor imaadyo dhex maray dadyow xoolo dhaqato ah iyo beeraley ah kuwaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan ugu dambeyntii tobaneeyo qof ayaa ku naf waayey duufaano ku dhuftay gobollada kala duwan ee ka tirsan dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in duufaano xooggan ay ku dhufteen gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobanaan qof ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhintay gobollada maysuuri iyo kantaki ee dalka maraykanka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaas sarkaal ka mid a dadkaas ayaana ku dhintay gobolka kantaki halka shan kalena ay ku nafwaayeen magaalada sanat lawis ee gobolka maysuuri xoogga duufaantan oo bilaabatay shalay jimcihii ayaa maalintii shalay ku fiday gobolladaas iyagoo ay geysatay khasaaro dhaawac iyo mid hantiyeed sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolkaas in ka badan shan kun oo guri ayaa ku dumay duufaantan kuwaasoo intooda badan ku yaalay magaalada sanad lawis ee gobolka maysuuri waxaana samata bixinta dadkan ku xaniban guryaha hoostooda ka qayb qaadanayay in ka badan shan boqol oo koox oo ka tirsan laamaha samata bixinta ee gobolkaas duufaano kale ayaa laga digayaa inay ku dhuftaan gobollada dalka maraykanka gaar ahaan gobollada ku teedsan xeebaha atlantiga taas oo sii xoojinaysa cabsida ay qabaan dadka ku nool gobolladaas waana mid ka mid ah ayadaha allaah ee uu ku abaalmariyo addoommadiisa marka ay ku kacaan dunuub uu ka caroodo